sabuuraddii lixdan iyo saddexaad ilaahow waxaad tahay ilaahay oo anna goor hore ayaan ku doondooni doonaa naftaydu adigay ku ooman tahay jidhkayguna aduu kuu xiisoodaa anoo jooga dhul engegan oo daal miidhan ah oo aan biyo lahayn si aan u arko xooggaaga iyo ammaantaadaba aawadeed ayaan kaa fiiriyey meesha quduuska ah waayo raxmaddaadu way ka sii wanaagsan tahay nolol haddaba bushimahaygu way ku ammaani doonaan sidaas daraaddeed waan kugu mahadnaqayaa intaan noolahay oo gacmahaygana kor baan ugu qaadi doonaa magacaaga aawadiis naftaydu waxay u dhergi doontaa sida mid dhuux iyo baruur uga dhergo oo afkayguna wuxuu kugu ammaani doonaa bushimo faraxsan kolkaan sariirtayda kugu soo xusuusto oo aan kaa fikiro habeenka markaan soo jeedo waayo waxaad ii ahayd caawimaad oo hooska baalashaada ayaan ku raynrayn doonaa naftaydu adigay ku raacdaa oo gacantaada midigna way itiirisaa selah laakiinse kuwa naftayda u doondoonaya inay halligaan aawadeed waxay geli doonaan dhulka meelaha ugu hooseeya waxaa iyaga loo gacan gelin doonaa xoogga seefta oo waxay qayb u noqon doonaan dawacooyinka laakiinse boqorku wuxuu ku raynrayn doonaa ilaah mid kasta oo isaga ku dhaartaa wuu faani doonaa waayo kuwa beenta sheega afkooda waa la aamusiin doonaa